waxaa isna qadka teleefoonka uga soo qayb galay shirkii ka dhacay maanta magaalada boston ee loogu baroordiiqayey suuqii bacnaa ee macnadarad ahaa ee loogu geystay arday soomaaliyeed iyo macallimiintoodii magaalada muqdisho cabdirasaaq oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa isagana waxaa ka mid ahaa hadalladiisii aadka u qiirada badnaa
aad iyo aad baan marka markooda idinku mahad celinaya dhalinyarada barnaamijkan igu soo casirtay waxaan rabaa inaan cabduqaadir saxo jaamacadda banaadirka maanan bixin laakiin ardayda jaamacadda banaadir dhiganaysa badankooda ayaa waxaan iskaga dhiganay iskuulkii la oran jiray imaam shaafici ee ku wali jiray muqsho waxaan ka mid ahaa ardaydii ka baxday imaam shaafici kabacdina waxaa nasii u yeeshay inaan waxbarasho u aado dalka ruushka kabacdina waxaa nasiib u yeeshay inaan imaado maraykanka haddana waxaan jaamacadka ka baxay gobolka minnesota university minnesota haddana waxaan u shaqeeyay state of minnesota laakiin runta muhiimad ma aha intaa ammaantay laakiin waxay ahayd inaan bariisada sheergareeyo saaxiibadaydii aan high school soo dhiganay iyo macallimiintaydii baanka ku gaaray inay joogaan muqdisho dadkoodana wax u qabtaan ayna noqdaan dhaqaatiir waxa maanta ku dhacay oo arrintii waxaa yaandara ah walaalkii iga horreeyey xasan uu sheegayba waxaan u malaynayaa inay tahay wax dhaqanka soomaalida iyo diinta soomaalida diinta islaamkaba aan meel lagu imaanin ittifaaq ku lahayn waxay ahayd two thousand onkii markaan ka tegay imaam shaafici waxaa jirtay arday badan oo ka mid yihiin salmaan oo hadda halkaa idila jooga iyo rag badan in ay muqdisho joogeen ayna dhiganayeen madarasadaasi laakiin rag badan oo iyaga ka mida waxay go-aan ku gaareen inay yidhahdaan waxaan noqonaynaa dhaqaatiir raggaasi waxaan ka xusi karaa axmed shaqdoon oo hadda ah ardadii ku dhaawacantay maalintii dhawaad muqdisho maxamed qaasim xasan oo ka mid ah ardadii maalintii dhawaad ku dhaawacantay muqdisho haddana sacuudi carabiya daawad u yaala waxaa ka mid ah mahad xasan oo isaguna ka mid ah ardadii ku dhaawacantay asaada iskuulkii imaamu shaafici waxaa ka mid ah allaha u naxariisto maxamed cabdiqaadir oo isaaday ardadii iskuulisho waxaa ka mid ah yunis oo isaguna dhaawacmay waxaa ka mid ah ilyaas waxaa ka mid ah cabdullaahi shaqoon runtii badankoodu waxay go-aan ku gaareen inaysan muqdishodan uga baxin ayna noqodaan dhaqaatiir maxamed oo ka mid ahaa dadka aan aad iyo aad iskugu dhoweyn waxaan isku aragay habeenka masiibadana ee dhacaysa habeenka ku horreysay aalada facebooka maxamed wuxuu ahaa qof aad iyo aad u faraxsan runtii taairka facebookna uu ku qoray tomorrow it's my celebration it's my graduation i will be a doctor but sadly maxamed waxaa ku dhacay wax aanan anigu nafigaynin asirka daynin maxamed ku yaallaa sacuudi carabiya labada indhood ayaa la dhacday mato way fiican tahay maxamed waxaa jirkiisa ku yaalla dhaawaca iyo aad fara badan waxaa gacmoona qayb kamida way jajabeen maxamed waxaa lagu siiyaa cuntada afka loo geliyaa runtii saaki baan la hadlay lama hadli karaynin ilaa haddaba ma ana hadlay laakiin mar walba waxaan la hadlayay dadka ag jooga asaga laakiin marna iiga suurtagelin dugsinadii ma ii suurtagelisho inaan la hadlo maxaa yeelay xanuunka iyo dhibaatada jirta waxaa ka mid ahaa macallimiintii iskuulka oo qaar ku dhaawacmeen waxaa ka mid ah jeylaani qaasim oo hadda sacuudi carabiya nolosha xoog uga jiro iskuulkii imaam shaafida maalinka ahaa jaamacadda banaadirna ka ah diiwaangelyaha ardada maxamed cabduqaadir oo ka mid ah macallimiinta iyo horjoogayaasha qaybta waxbarashada jaamacadda banaadir allahuma naxariisto axmed cabdulaahi waa yaal aabihii dhalinta soomaaliyeed anaga hortiisa qaas iyo aad iyo aada noo taabtay dhalinyaro badan maxaa yeelay maantay tacliinka iyo horumarkii ilaahayna gaarsiiyey macad alla ka sokow qofkaan maanta maanta ugu hayno axmed cabdulaahi oo usoo dhabar adeegay meeshuu xasan ka sheekeynayay oo kanada marka laga soo aruurinayay rootiga dadka la siiyo dadka soomaaliyeed markilaadintoodii shooxan ku aadaynay iskuul iskuulkaas waxaa maamula ka ahaa axmed cabdulaahi waayeel marka aad iyo aad bay waxaan badan tahay in maanta qof marka yidhaahdo qofka noocaas oo kaleeta indhihii ummadda ah yacni in uu ku baxo meel diis u ah dadka waalidka ah sida professor cadow allaha u naxariistayo qamar iyo dad badan oo ka mid a dr shahiid oo aad iyo aad u aqaanay wiilashiisana aan maskuulka si aadin dadkii noocaasa inay nagu seegaan si fudud waa ayandaro laakiin waxay tahay ah inay qaab siyaasadeed oo politikada ay isticmaalaan dadkaygu marka goormeen wadada ka kici doonaa goormeen dareemi doonaa xariiqda qof walba uu dareemayo ayaan daro xanuun badan labaatan sano oo december soddonkeeda buuxsanaysa toban tendaysay ka dhiman tahay gurina aanu malaysa inaan taaganahay mashruuci faanoole faanoole farkama qabanteen digit maalin aanu malaysa dadkeena barankoodu weli inaysan xataa baraarugin inaysan xataa weli dareemin runtii barnaamijku markuu bilowday ilaa hadda waa naga socday video waan weli ugu jiray dad baa dadka badankooda aan arkay waa technology casri adduunyada horumar bay jirta laakiin waxba malaysaa waddankeeni maanta inuu baabaarsan yahay in adaafaysaa waxa maanta ka socda aanan kaga sheekeynayno qof walba u kamida in waxa kaliya aan doonayo aan idinkana qabsanayo qof walba islaamana aqoonsanayo waxa waaye dise ninka ka socday dowladda gobolkiina waa dhahdeen waxa soomaaliya waxaad abaamo ka shigaasisaa inaana wax kale u baahnayn oo baahannahay nabad sababtiga soomaaliya inay maanta wax kale u baahantahay soomaaliya waxay u baahantahay nabad maxaa yeelay haddaanu nabad helno nin walba wuxuu doonayo in soomaaliya ka samaysan karaa laakiin dhibaatada maanta na haysato waxay tahay nabad ma haysano innagina isma jeclin waa islaamna marka dhibaatadaasi oo annagi dhexdeyna nala kaga faa'iidaystay marka siduu iyo dad wadamo kale ka yimid ee maanta isal keenay sidaa oo kalaa annaguna aan banaanka badan yaroo naga mida oo dadaalaysa maana inteeda kaleeta aan u malaysa inuu dareenkii wadaninimo islaamnimo soomaalinimo inuu naga dhammaaday oo aanan inaba dareemaynin ba markaad tiraahdo waxaa ugusa ka dhacay dadka qaar baa loo arkaa wax dadgaara ku dhacay runtii waa ayaan dhaho maxaa yeelay meel walbay ka dhici kartaa boosaasay ka dhacday hargeysa ka dhacday kismaayay ka dhacday muqdishay ka dhacday waxani ma ahan wax gobol ah waa wax nationally dadkii soomaaliyeed ase soomaali ahaan nation ahaan ummad ahaan loogu dhacay marka waxaan idinku codsan lahaa dadaashaad maanta muujinaysaan inuusan noqonin dadaashaad laba beri intad iskugu imaataan isla xanuunsataan kabacdina aad ku kala tagtaan dadkaygoo hurdada ka dhaca aan u istaagno inaanu maantay dalkeeni iyo dadkeeni aan badbaadino nin ka mid ah macallimiintii iskuulka oo dhan waa waxyaabaha markaas wax kale igu maqan waxay ogtaa laba wax baan idinkaga baahannahay maanta waxaan idinkaga baahannahay jawaab kow marka labaadna waxaan idinkaga baahannahay codkiina in la maqlo idinka maanta adoo annagu cod ma haysano ka wadan marka ninka la tirsanayo adiguna aadan cid ugu tirsanayn haddaan noqona ka wadan marka waana la tirsanayaa dad baa halkaa soo jirta dad baa maanta waxay aaminsan yihiin codkeena inaan adduunka gaarsiin karno aan adduunkuna wax ka qabto inaan dareensiin karno soomaaliya arrinteeda inaan dareensanna dad badan ee u arkaa soomaaliya arrinteeda inay tahay wax laga dhaxlay wax la ilaawan kitaab yaarmoona su-aal aan idinka idinkaga tegayo runtii aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya dadaalkiina maantayna waxay u baahan tahay jaamacadii dadka macallimiinta ahaa iyo walaalaha ahaa inta dhinteen waxbarashadii inay si istaagin waxay u baahan tahay in la kaalmeeyo marka qof walba uu istaag marka inaad maanta wax ka diisatid maxaa yeelay ducito adiga unba u sheekanaysid waxaad wax ka diisato wax adiga been ku horeeya waxaad cid magac uga doonaysa maaha wax cid kale wax kugu siinaysa maaha waa waxaad adigu horumarsato oo wax berrito aad ku faari doonta alle hortiisa aad dhihi doonta maalintii dhibaatadaasi dhacday intaas iyo intaas ka geysa adrinta haddaanan waxba kale ka geysan karin war hadal badkaaga hala noqdo oo waxaad tidhahdaa ilaahay oo markaasi iiga noqon waxa muqdisho ka socda waxa soomaaliya ka socda waxa gobol walba oo soomaaliya ka socda dhibaatada soomaaliya ka socda inaanan raali kacay inaanan sabood garanaynin inaanan cidna magac ugu doonin laakiin alle marka ilmaadan yaalo waxaanu nahay dad soomaaliyeed walaalo ah ehel isku ah aan cudurada ka kacno runtii waxaad u malaysaa in ay dadkeena badankooda way jirta ay shaqada ugu daawadkee soo shaqeeyaan in wax walba kala weyn yahay laakiin waxaa wax walba ka weyn tala u dhimatid magaca soomaalinimo iyo wadaninimadaada oo qiiladaada oo taariikha ka casubaana ka tiraada waarimaysida waxaa ka hara war maanta wax kale mahayni abiisi magaca laga haro oo adduunka haddaanu dhimanno hana la xusiidaanu noqonay heliyayaal soomaaliyeed ee ka dhiibiya dhibaatada maanta soomaaliya ka taagan oo u istaagay oo baraf ku istaagay waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxay kamid ahayd maalin dhawatan minnesota barnaamij ku qaba qaaday markaas waxaa la yidhi waxaan doonaynaa inaan banaanka istaagno xilliga barnaamijka u socda markaas dad waxay yidhahdaan barafka istaagi karnaa okay barafku miyaad istaagi kartaa imaajin marka wiilka lixdan sano buu barafta watay ee maalin walba jidka xabadu ka dhacaysay bas la-aanta lagu yinayay ten miles wax ku dhow waxaa aad aragtay lagu sameeyey marka imaajin gaas qofkaasi marka adiguna marka waxaad ka yani ka xanuunsanaysa oo ka damqanaysa oo culusi oo nasiib daro inaha la aada hadii aan hadalka ku dheeraaday kol barnaamijkeena waxaa la socda aad baan u dhaco ahaa walaalaha barnaamijka soqor qaadiye iyo reer kursana aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin waxaana isla lahay jazaakum allahu khayran dadaalka halkaa ka tiwada ballanteeduna waxa weeye inaanu dalkeeni iyo dadkeeni badbaadino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar oo lagu soo casuumiyey shirka ka dhacay magaalada boston